dagaalka oo ka dhacay deegaanka godin labe oo qiyaastii toddobiiyo labaatan kilomitir kaga beegan degmada cadaado dhanka koonfurta ayaa dhex maray ciidamada dowlad goboleedka galmudug iyo maleeshiya beeleed hubaysan oo maalmihii dambe isku urursanayay deegaanka mareer gur oo gacanta ay ku hayaan maamulka ahlu sunna ee galgaduud wararka laga helaya goobaha caafimaadka ee cadaada iyo dhuusa mareeb ayaa sheegaya in la geeyey tiro dhaawacyo ah kuwaasi oo u badnaa dhinacyadii dagaalamay waxaa sidoo kale jira ilaa afar ruux oo dhimasho ah dagaalka godin labe ayaa yimid kadib markii dhowaan ciidamada dowlad goboleedka galmudug ay maleeshiyaad hubaysan oo jidkooyo dhigtay deegaanka godin labe ay dagaal uga saareen kuwaasi oo ahaa maleeshiya beeleed ha yeeshee markii dambe tegay mareer guur cabdiraxmaan xuseen tootoole guddoomiyaha degmada cadaada ee galmudug ayaa dagaalka maantay ka dhacay godin laba ku eedeeyey in laga soo abaabulay degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud dagaalka godin laba ka dhacay waxaa dagaal ka soo qaaday ciidamada meeshaas joogay ee galmudug nimankii dhuusamareeb joogay meeshaas ka yimid meeshaas ayay dagaal kasoo qaadeen iyaga ciidamada meeshaas jooga ayaa dagaalku dhex maray marka dagaalku sidaas u dhacay wala dagaal hadduu dhaco qasaar la-aan ma noqonayo laakiin aniga ma aanan maqal dhinacan galmudug waxaan dhaawac ahayn soo gaaray dagaalku laakiin hadda kabacdii inuu islaaday u badan tahay nimankaas dhuusamareer oo ummadii awalna iswaaro ku haystay oo xaasabaddii galmudug deganaa marka insha allahu waana dad beel oo reer dhuusamareegeedaa soo qaaday halkaanayna kusoo qaadeen marka maamulka galmudug iyo ummadda halkaan deganaa insha allah arrintaas go-aana ka qaadatay
afhayeenka ahlu sunna ee gobolada dhexe mursal sheekh maxamed xeefow ayaa dhankooda beeniyey in dagaalka ay ku lug leeyihiin ciidamo ka tirsan maamulkooda deegaanka lagu soo qaaday ayagaa lasoo weeraray nimankii soo weeraray ayaguna meeshii ku dagaalaman walaal waxaan ku xaqiijinaynaa askar maamulka naga uleeyahay badi lama dogaamise daawaceeda waa nala dhex sheeni karaa waa lagu dhex daaway karaa dhexanada waxaa dhimu kama jiraan deegaanka godonleba oo ay ku dagaalameen ciidamada dowlad goboleedka galmudug iyo maleeshiyaadka hubaysan ayaa haatan waxaa gacanta ku haya ciidamadii huwanta ahaa ee la dagaalamay kuwa dowlad goboleedka galmudug cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo